baxniintii cutubka sagaal iyo tobnaad markii reer binu israa'iil masar ka soo baxeen dabadeed bishii saddexaad ayay isla maalintaas yimaadeen cidlada siinay la yidhaahdo oo markay ka soo kaceen refidiim oo ay yimaadeen cidladii siinay ayay teendhooyinkoodii cidladii ka dhisteen oo reer binu israa'iil halkaasay degeen buurta horteeda muusena kor buu ugu tegey ilaah markaasaa rabbigu buurta uga yeedhay isagii oo wuxuu ku yidhi yacquub reerkiisa waxaad ku tidhaahdaa sidan reer binu israa'iilna ku leh idinku waad aragteen wixii aan ku sameeyey masriyiinta iyo sidii aan idinku soo qaaday gorgorro baalashood oo aan idiin soo kaxaystay haddaba sidaa daraaddeed haddaad daacad ahaan ii addeecaysaan oo aad axdigayga dhowraysaan dee markaas waxaad ahaan doontaan dad hanti iiga ah dadyowga oo dhan waayo dhulka oo dhan anigaa iska leh oo waxaad ii ahaan doontaan boqortooyo wada wadaaddo ah iyo quruun quduus ah kuwanu waa erayada aad reer binu israa'iil kula hadli doonto markaasaa muuse yimid oo wuxuu u yeedhay waayeelladii dadka oo dhan kolkaasuu erayadii rabbigu isaga ku amray oo dhan hortooda wada dhigay markaasaa dadkii oo dhammu waxay ku wada jawaabeen oo yidhaahdeen kulli waxa rabbigu ku hadlay oo dhan waannu wada yeeli doonnaa markaasaa muuse rabbiga uga warramay erayadii dadka kolkaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi bal ogow waxaan kugu iman doonaa daruur qara weyn dhexdeed inay dadku maqlaan markii aan kula hadlayo iyo weliba inay weligood adiga ku rumaystaan markaasaa muuse rabbiga u sheegay erayadii dadka kolkaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi bal orod oo dadka u tag oo maanta iyo berri quduus ka dhig iyaga oo dharkooda ha dhaqeen oo maalinta saddexaad diyaar ha u noqdeen waayo maalinta saddexaad dadka oo dhan hortiisa ayaa rabbigu ku soo degi doonaa buur siinay oo waa inaad soohdin dadka kaga wareejisaa oo waxaad ku tidhaahdaa iska jira oo buurta ha fuulina hana taabanina xuduudkeeda waayo ku alle kii buurta taabta hubaal waa la dili doonaa gacanu yaanay taaban isaga laakiinse hubaal isaga waa in la dhagxiyo ama waa in gantaal lagu dilo dad iyo dunyo ha ahaado kaasu sina yaanu u noolaan oo markii buunka aad looga dhawaajiyo buurta ha soo fuuleen markaasaa muuse buurtii ka degey oo wuxuu u tegey dadkii kolkaasuu dadkii quduus ka dhigay oo ay dharkoodii dhaqeen oo wuxuu dadkii ku yidhi maalinta saddexaad diyaar noqda oo naagna ha isugu dhowaanina oo maalintii saddexaad markuu waagii baryey waxaa dhacay onkod iyo hillaac oo daruur qara weyn baa buurtii soo dul joogsatay oo waxaa yeedhay buun codkiisu aad iyo aad u weyn yahay kolkaasay dadkii xerada ku jiray oo dhammu wada gariireen markaasaa muuse dadkii xeradii ka soo bixiyey inay ilaah la kulmaan aawadeed kolkaasay waxay istaageen buurta salkeedii oo buur siinaay dhammaanteed way qiiqaysay maxaa yeelay rabbi baa dusheeda ku soo degay isagoo dab ku dhex jira oo qiiqeediina kor buu u baxay sida qiiq foorno oo kale oo buurtii oo dhammuna aad bay u gariirtay oo markii buunkii codkiisii aad yo aad u sii weynaaday ayaa muuse hadlay ilaahna kolkaasuu cod ugu jawaabay markaasaa rabbigu wuxuu ku soo kordegey buur siinay oo wuxuu yimid buurta dusheedii kolkaasaa rabbigu wuxuu muuse ugu yeedhay buurta dusheedii oo muusena kor buu u baxay markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi hoos u deg oo dadka u dig waaba intaasoo ay rabbiga xaggiisa u soo xad gudbaan inay fiirsadaan oo ay qaarkood badanu halligmaane oo weliba wadaaddada rabbiga u soo dhowaanaya quduus ha iska dhigeen waaba intaasoo rabbigu uu halligaaye kolkaasaa muuse wuxuu rabbiga ku yidhi dadku buur siinaay sooma fuuli karaan waayo waxaad nagu amartay ood nagu tidhi buurta soohdin ku wareeji oo quduus ka dhig markaasaa rabbigu wuxuu isagii ku yidhi orod oo hoos u deg oo dabadeedna soo fuul adigoo haaruun wata laakiinse wadaaddada iyo dadku yaanay kor u soo xadgudbin xagga rabbiga waaba intaasoo uu halligaaya haddaba muuse hoos wuu u degay oo dadkii u tegey una sheegay